shan iyo labaatan ka mid ah ciidamada aljeriya ayaa geeriyooday kadib markii dalkaasi uu ka dhacay dibadbax aada u weyn warbixintan waxaa kaahire ka soo diray xuseen cusmaan saxnuuni
madaxweynaha dalka aljeeriya cabdulmajiid tabuun ayaa sheegay shan iyo labaatan askar oo ka tirsan ciidamada howlgallada samatabixinta dalkaasi in ay geeriyoodeen kadib markii uu dab ka kacay keymaha magaalada tizi wuzuu oo boqol kilomitir u jirta caasimadda waddankaasi madaxweyne cabdulmajiid tabuun ayaa bartiisa twitterka ku qoray askarta qaybta ka ahaa howlgallada samatabixinta iyo deminta dabka in ay geeriyoodeen ayaga oo gudanayay waajibaadka ka saaran badbaadinta dalka iyo dadka sidoo kale madaxweynaha aljeeriya ayaa xusay in howlgallada samatabixinta lagu badbaadiyey in ka badan boqol muwaadin oo ku sugnaa meelaha ay saameeyeen dabka ka kacay keymaha waddanka aljeeriya shaqaalaha debdemiska ayaa xaqiijiyey in la diiwaangeliyey shan iyo labaatan goobood oo uu dab ka qabsaday oo ay ku jiraan toban meelood oo dab waaweyn uu ka kacay oo ka mid ah degmooyin ka tirsan gobolkaasi inkastoo kooxaha debdemiska ay ku mashquulsan yihiin deminta dabka ka kacay keymaha saraakiisha howlgalka samatabixinta ayaa xaqiijiyey in weli ay socdaan dadaalada lagu daminayo goobaha sida weyn dabka u qabsaday oo ka mid ah keymaha waddanka aljeeriya warbaahinta waddankaasi ayaa xaqiijisay goobaha qaar dabka qabsaday keymaha in ay u soo dhowaadeen deegaanada dadka rayidka ay degan yihiin kooxaha debdemiska iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa ku howlan xakamaynta dabkaasi oo halis weyn ku ah dadka ku nool gobolka tizi wuzuu oo qiyaastii boqol kilomitir u jirta caasimadda aljeeriya xuseen saxnuuni v o a khahira